bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystiya halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada waaweyn warka subax liiska xildhibaanada cusub ee labada aqal oo lasoo saaray iyo shakhsiyad uu ka mid yahay taliyihii hore ee nisa oo laga reebay ra-iisul wasaare rooble war ka soo saaray liiska xildhibaanada cusub ee la shaaciyey madaxweynaha puntland oo magacaabay taliyaha booliiska qeybta gobolka karkaar ciidamada daraawiishta galmudug iyo ciidanka danab oo howlgallo qorshisan ka fuliyey deegaano ka tirsan koonfurta gobolka muduga urur siyaasadeed cusub oo looga dhawaaqay somalilan xilli mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ay walaaca ka muujiyeen ra-iisul wasaare rooble oo guddiga doorashooyinka kala hadlay qorshaha dhaarinta xildhibaanada labada aqal qodobada dibaddana waxaa ka mid ah madaxii sirdoonka faransiiska oo shaqada looga eriyey arrin la xiriirta dagaalka socda dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waxa ay ku bayan ku beegan tahay kowda bisha afaraad sanada laba kun labaiyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warka subaxnimo iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay shaaciyeen liiska xildhibaanada labada aqal ee dhowaan lasoo doortay guddiga ayaa waxa ay soo saareen dhammaan xubnaha lagu soo doortay dowlad goboleedyada iyo gobolkani banaadir kuwaasi oo dhowaan la dhaarin doono waxaana sidoo kale loogu baaqay amase waraaqda lasoo saaray lagu sheegay in guddiga waa in xildhibaanadu sida u dhaqsiyaha badan ay soo qaataan amase ay ay qaataan aqoonsigooda xildhibaannimo shakhsiyaad uu ka mid yahay taliyihii hore ee nisa fahad yaasiin ayaa laga reebay liiska xildhibaanada cusub waxaana sidoo kale shaacinta kadib warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah waa mas-uuliyiin uu ka mid yahay xogeyaha golaha shacabka iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxaana sidoo kale dhankiisa warbaahinta la hadlay xogeeyaha aqalka sare ee baarlamaanka kuwaasi oo ka hadlay liiskan xildhibaanadan cusub ee la shaaciyey
liistiga naloo dhiibay waa liiska ka soo baxay guddiga ma aragtay fiit oo arrintan u xil saaran golaha shacabka liiskiisii waa kaas marka sida la sheegay waxaa loo baahan yahay in ma aragta ay xildhibaanadu runtii tagaan xafiiska guddiga si ay shahaadooyinkooga u qaataan markaa tartiib tartiib loo sii wado si aanan gadaal loogu dhicin marka xafiiska waxaa loo doonanayaa fiit shahaadada insaa loola socdo annaguna diyaar u nahay diiwaangelintoodii iyo i d bixintooda waa mahadsanta
alayhi wasalam mudane guddoomiye xooghaye guddiga sharafta leh waa islaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa ku mahadsantihay guddoomiye inaad nagu soo wareejiseed liiskii maanta caawa adigoo fulinaya go-aankii guddiga ee ahaa aada horey jadwalkii aada horey usoo usoo qarirteen kulamadii ra-iisul wasaaraha iyo inagoo aynu wada yeelanana ay sidaas ahayd waxaan waa kaaga mahad waa idinka mahad celinaynaa shaqo dheer oo culays baad soo gasheen annagu baarlamaanku waa hal unug weeye oo ka mid ah hay-adaha dowladda aqalka sare lix bilood ka hor buu dhammaaday laakiin dee golihii shacabka oo qabyo ah ma shaqo geli kareen waa baarlamaanku waa hal xubin oo xubnaha dowladda ka mid ah Ee, haddana waxaan isleeyahay em, hawlka madaalo weli waa hogadii inta yar ee dhiman ee lix iyo labaatanka soddonka xubnood ee ka dhiman waxaanu ku rajo weynahay inay wakhtiga eh, dhaarta ka horeysa ay ku soo hirgalaan oo aad iyagana si noo soo gudbisid haddii laha idmo Eh, intaa waxaa iisii dheer oo aanan ma doonay inaan ku dheeraado laakiin xubnaha hadda qabyada ah ee maqan doorashadan culays badan baad ka soo marteen idinka iyo guddigiinna iyo ray- eh, intii shaqada ku haysay Eh, in yaroo haddaan ku darsado cabashooyinka cabashooyin badan baa ka jiri ummadda soomaaliyeed ee ka cabanaysay cabashooyinka ugu badan
noo- noogu astaysnay inaannu eh, s- shaacinno golaha shacabka iyo golaha sare aqalka sare ee ka soo baxay eh, guud ahaan dowlad goboleedyada iyo somalilan iyo banaadir waxaan rabaa in aan sheego guud ahaan tirada ka soo baxday oo soo gudubtay oo liisaskooda ay noo soo gudbeen waa laba boqol iyo sagaashan eh, iyo sagaal Go- aqalka sare kon- ab- ab- konton iyo afar xubnood iyo aqalka hoose oo laba boqol iyo afartan iyo shan xubnood Eh, muddo dheer ayay doorashadu soo socotay laakiin een, ilaahay mahaddiis caaway een, waxaan rabnaa inaan soo gudbinno in golihii shacabka iyo aqalkii sare oo guud ahaan soo dhammaaday ay diyaar ay yihiin in
dhanka kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxa uu war ka soo saaray xildhibaanadan cusub ee liiskooda lasoo saaray iyo kuwaasi oo u hambeliyey ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa u hambeliyey guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee fida oo shaaciyey natiijada doorashada mudanayaasha golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare ee baarlamaanka koob iyo tobnaada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kuwaasi oo lasoo doortay ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa sidoo kale uu bogaadiyey dowlad goboleedyada guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleeda ee siida iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka shaqadii adkeed ee ay soo qabteen waxa uuna u rajeeyey in doorashada xildhibaanada dhiman ee wadartoodu tahay soddonka xildhibaan ee golaha shacabka ah ay sida u dhaqsiyaha badan usoo dhammaystiraan ra-iisul wasaare hambeliyey xildhibaanada cusub ee la shaaciyey isagoon u rajeeyey inuu eebbe la garab galo mas-uuliyadda loo igmaday ugu dambeyntii rooble waxa uu guddiga doorashooyinka ee heer federaal ku adkeeyey in ay ah, ku dadaalaan sidii ay u hirgelin lahaayeen dhammaanba waxyaabihii lagu heshiiyey ee ku aadanaayay jadwalka doorashooyinka iyo sidoo kale arrinta ku aadan dhaarinta xildhibaanadan cusub oo ku ega afar iyo tobanka bishan abrila si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah waxaana uu ka codsaday in ah, ay sida u dhaqsiyaha badan u gudagalaan arrinta ku aadan dhaarinta xildhibaanadaasi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland eh, siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu magacaabay taliyaha hogaanka ilaalada canshuuraha ee qeybta gobolka karkaar madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa s- soo saaray wareegto oo uu ku magacaabayo taliyaha gobolkaas waa taliyaha qeybta booliiska gobolka karkaar iyo hogaanka ilaalada canshuuraha siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland eedka waxa waa uu beri gaashaanla sare cabdiwaaxid cabdille warsame u magacaabay hogaanka ilaalada canshuuraha ciidanka booliiska puntland waxaana sidoo kale gaashaanla sare cabdirasaaq faarax warsame uu u magacaabay taliyaha qeybta booliiska gobolka karkara somalilan ayaa waxaa looga dhawaaqay urur siyaasadeed cusub iyadoo horey u jirtay in xima- in madaxda xisbiyada mucaaradka ay horey kaga horyimaadeen furista xildhibaanada cusub waryaheena axmed dool ayaa kasoo warramay hargeysa marinta jidadka cabdirasaaq maxamed ibraahin ataash oo xilal wasiirnimo oo kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyey ee somalilan soo maray sidoo kalena ka mid a ganacsatada waaweyn ee somalilan munaasabadani oo ka qabsoontay huteel guleed ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin madax dhaqameed iyo mudan iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa hadalka iska daba qaatay siyaasiyiinta madax dhaqameedka iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadaasi inta ku degan sool iyo sanaag iyo buuhoodle iyo ay ka qayb gelayaan tartankii doorashooyinka ee somalilan waxa weeyaan waxay u tahay yidadiilo iyo wanaag bay u tahay somalilan somalilan la wada leeyahay ilaahayna waxaan uga baryayaa ururkan maanta qiimaha badan ee uu hoggaaminayo guddoomiye cabdirasaaq ee waaberi inuu noqdo kii inta inaga dhinnayd ee la tabayey kii dhammaystira cabdirasaaq waan ku soo dhowaynayaa guul baan kuu rajaynayaa cadaalad baa dadeeqda marka xisbiga nabadda iyo eh, xisbiga nabadda iyo maxaan ku dhahay midnimada somalilan ayaa xisbigani ku suntay in badan baanu annagu aanu dee dumar rag iyo dumar baa aanu soddon sannadood aanu intaa halganka ku jirnay maantana hortayada nasiib waxaanu u yeelanay inuu yimaado guddoomiye cabdirasaaq cataash waa madaxweynihii mustaqbalka biidnillaahi kariim wakhtigii somalilan uu hoggaamin lahaa madaxweyne ka soo jeeda waa la gaadhay cabdisaaq waa nin dhallinyaro ah waa dadka jiilka cusub ee la rabo inay soo galaan hoggaanka sare waa nin aqoon-yahana waa nin ganacsade ah waa nin siyaasadda ku soo jira indoora waxaan uubateeyaba abtayaashay ooda soo jabiya in badan baan lahaase lacalee war idinmee aad iyo aad ba u mahadsantihiin soo dhowaada guushana fisha ururka sidii cali guray sheegay ee madaxweynaha iminka jooga muuse biixi cabdi bedela somalilanna sidii uu sheegay jamaal markaasay noqonaysaa somalilan la wada leeyahay
cabdirasaaq guul baan kuu rajaynayaa guul baan kuu rajaynayaa ha ku soo dhowaadaan ururada siyaasiga ee tartamaya ee cusub ee uu ka mid yahay ururkeenna waa beri oynu ilaahay uga baryayno inuu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee soo bixi doona gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay siyaasi cabdirasaaq maxamed ibraahin ataash oo ah aasaasaha urur siyaasadeedka waa beri waxaa nagu kallifay ururka waaberi xadanto iyo dareen waddaniyadeed oo sannadihii ugu dambeeyey maanka dad badan oo reer somalilan xoqayey kaas oo ah somalilan ka qurux badan sida maanta ay tahay oo iyaduna wanaagsan wuxuu u taagan yahay ururka waaberi ka guuridda qabyaaladda iyo kala qoqobka ururka waaberi guddoomiyaheeda waxaa noqonayaa marka dadka dalkan iska lihi ay dhammaystiraan ee ururkan taageersani shuruucdiisa dhammaan la soo dhiso unugyadiisa iyo haykalkiisa iyo golayaashiisa kadibna ay ii doortaan waxaa ururkani uu ballan qaaday oo uu doonayaa dalkan taladiisa inuu gacanta u geliyo dhallinyarada iyo gabdhaha mutacalimiinta ah
waa uu mahadsan yahay wariyaheena axmed doll oo hargeysa warkaasi nooga soo diray halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan iminkana qodobada ka baxsan soomaalida madaxii sirdoonka faransiiska ayaa waxaa shaqada looga eriyey arrin la aaminsan yahay inay la xiriirto dagaalka ka socda dalka yukrain madaxa hay-adda sirdoonka faransiiska jenaraal eriga fadwad ayaa shaqadiisii waayi doona kadib markii uu ku guuldaraystay sida la sheegay inuu saadaaliyo dagaalka uu ruushka uu ku qaaday yukrain sida ay sheegayaan warar soo baxaya toddoba bilood oo kadib markii uu xilka qabtay waxay wararku sheegayaan in lagu adkeeyey in uu bixiyey xoga aan dhammaystirnayn iyo sidoo kale inuu aqoonsi u yeelan waayey arrimo kale oo loo igmaday sirdoonka maraykanka ayaa intuusan dagaalka yukrain bilaaban sheegay in ruushka uu dabaansan yahay inuu weerar ku qaado dalka ay deriska yihiin ee yukrain waxaana sidoo kale sirdoonka faransiiska ay sheegeen in tallaabadaasi ay u badnayd mid aan dhici karin genaraal fadwad waxauu arrintaasi ku dhaliilay madaxda militariga faransiiska sida lagu soo warramay balse waxaa la aaminsan yahay in genaraal fadwad uu horey u ahay taliyaha ciidanka qaaska ah ee faransiiska oo shaqadiisa ku waayay sababo dheeri ah oo ku aadan arrintaasi dhowr isbuuco kadib markii uu qabtay xilka madaxa sirdoonka militariga shaqadiisa ayaa si weyn loo cambaarayey kadib markii uu dowladda astareeliya ay ka baxday heshiis waa heshiis aan balaayiin dollar ku kacayay oo ay damacsaneed in faransiisku ay uga iibsato maraakiibta biyaha hoostooda quusa warkii ood kala socoteen ra-y hadal sawaan intaa dhegeystayaal intaa wararkan lacayna in dib uu kulmi doono sidaasay nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel